الله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا محرمات indhaha in laga laabo waxyaala ee ilaahay xarimay ayaa tarjamadan kaas baa laga hadlaya waqudduu waxaa laabtaan awraadka xaggeeda waxasaarakum absaartiinna iyo aragyaalkiinna iyo indhihiinna ka laaba waman yakun ada naadiran fii awraadka qofkii cawraadka eegaya dabaalanaya oo dhumbanaya baxra fitnatin fitan baddeed cawraadka iyo waxyaalaha muxar ka laaban wuxuu dhex dabaalanayaa fitan ba indhaha laga laabo weeyaan qul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim markii ragga saa la yidhi dumarkana waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin waxaa engegayoo qallalaya bidaalikum kiinaas kiinaas oo nadaradaas ah quluubukum bay ka dhigan tahay quluubtiinaa ku engegaysa wayactaliihaa waxaa ka kor noqonaya quluubta sawaadun madow qofkaa muxaramaadka iska daawanaya oo indhahaan ka ceshanay quluubtaas way noqonaya sawaadun madow madowgaa ka bacdina raynun rayn yaa ayaa macnaha dusheeda noqonaya oo isdul fuulfuul waaye waxaa iskoraankaraya weeye waxa la yidhaahdaa rayn bidulmatin maca dulmatin isagoo mugdi miciis ka bacdina raynkaas waxa weeye qalbigii markaa mugdi buu noqonaya waxyaalahaas ka ilaaliya waaye haddii raynkaas iyo waxaa dhici kadhahay anwaaru lkhayraat hadhow qalbiga gelin iyo wixii cilmi ahaa in ka qafilmo aabo bar yar baa qalbiga looga samaynayaa dembi kaleo misna samaynaya mid kalaaoo dhan madoobaado saasuu ku soconaya waa la iska ila waa tii qur-aankalaa bal run wayaa la digayaabuu yidhi nadral ajnabiyaat gabdhaha ajnabiyaadka ah eegid yaa iyo fiirsashanahu nadrigaasi iyo eegiddaasi ka lascil afaaci abeesooyinka qaniinyadooda oo kale wey oo amase ka duridooda iyo wareemidooda oo kale wey waxaa qofku waxa weeyaan ajnabiya ka ah eegaya daasi wuxuu garan karaa qof abeesooyinka waxa weeye suntooda iyo qaniinyadooda oo kale saasoo kale bay ka dhigantahay si u xanuunbasada ka ratimaysa saas oo kale wey ama durayo oo kale ayay ka dhigantahay alafaaci waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan jamcul af min shiraari alxayaat weliba dhibta badana adu ay wax disho madax ballaa dayib iska ilaaliya marka ilaahayna waa ogya inata alacyun wamaa tukfi suduur taasna waa la iska ilaalinaya sideedabaaba shaydaanku markuu qofka ka quusto qofba hadduu ka quusto waxaa laga yaabaaba fitan kale oo dhankaasa inuu ku tuuro oo ku rido waay taas kullu lxawaadi annadari waxyaalahaasoo waxaa bilowgooda eegid buu ka bilaabanas ka bilaabanas macaasida halkaas ka soo bilaabanas marka arrintaas eegiddaada shaawo wax loo eego ama si kaleba xaaraan weeyaan taas haddii taa la diiday shadiina halkan waxaa looga hadlayaa da midka u saaxiibka ixtiraamidiisa dishaybihii almuslimi ee muslimka ixtiraamto wey iyo waxaamililqur'aani qofka qur-aanka xambaarsan iyo cilmiga iyo wakayrihim dadka kale oo yana habboon oo intaa midna wa ikraamu dishaybati cirada midka u saaxiibka ikraamidiisa yakunu wuxuu noqonayaa ikraamkaas bihi yakuunu waxaa ahaanaya bihi ikraamkaas ajrtin raxmad ziyaadadeed yaa ajar iyo raxmad dheeraada ayaa taa qofka yari markuu ixtiraamo qofka weyn yaa oo fadligiisa ilaahay wuxuu u diyaarinayaa baa lagu leeyahay markuu hadhow halkaa gaaro cid karaamayso oo ix- waaye marka waxa weeyaan man lam yarxam sagiirana wayacrif sharafa kabiirina kan weyna sharaftiisa iyo xaqiisa ee naga mid maaha bay ahayd laysa mina marka dadkaasoo la ixtiraamo oo la sharfo wey qur'aanin qur-aanka qofka xambaarsan yaa qur-aanka kariimka qofka xambaarada kaasuu kuula mid yahay kaas cirada lahoo muslimka ah buu mid yahay. dambe oo xaamilu qur-aanka ah ii weeye yuraa qaalin xaal waa inuusan ku xadgudbayn ee fasmac dhegaysaba yidhi nas waxa weeyaan qofka xaamil qur-aanka waa la karaama sida qofka cirada loo la sharfaayo waa kuma waa idaa kayra qaalin fii khayrkiis. Ee qur-aanka ku camal fal xadiis baa dhahaya ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah ikraamu di shaybati almuslim alghaali fiihi waljaafi canhu wsuldaani almuqsid kan markaa xilka ah in la taageero oo la- marka ibnu xajar alhaytami wuxuu leeyahay xaamil fiihi waljaafi canhu laga jeedaa almutajaawis yaa midka tallaabay wixii qur- midkaa weeye aan tallaas baa la karaamaxay axkaamta qur-aanka iyo xuduudiisa yaa iyo axkaamtiisa midda ictiqaadadii qur-aanka qof ku sugan midda camaliga midda aadaabta akhlaaqda oo dhan ilaalinaya wuu inuu yahay ee wuxuu yidhi faman xafida al- oo tallaabaya jiiraya arrimaha la soo sheegay mid ka mid a dee ikraamto ah waxaan buu koray oo la yimid waaye qur-aankii yaa marka waa inuusan meel xun dhigin meel xun marin meel xun fadhiisan meel xun tegin weeyaan jaafi canhuna waxa weeyaan waaba qofka gooyey oo qur-aankiisa baahirada ah iyo adilatay waxaasoo dhan ka ka fogaaday ayib marka qofka xaamil qur-aankaana isagana waa waxaa ka mid a buu yidhi ixtiraamka qofka xaamil qur-aanka ah in loo is ixtiraamid iyo karaamayn darteed laa liriyaaya walicdaami weynayn iyo iyo isheega imaamu nawowi kitaabkiisa tibyaan fi aadaabi xamalati lqur'aan saxaabadii uxud shahiidowday ee labalaba qabriga loo dhigaayey ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan keebaa wuxuu dhahayey een, qur'aanka xaggiisa qaadasho badan oo badiyey markii midkood loo ishaaro kaasoo iilka xagga qiblada iyo xigtaa la sii marinayay markii la iilka la gelinayo وفي حب أهل العلم والفضل والتقى وخدمتهم خير وإجزال نعمة وفي حب أهل الخير وفي حب أهل العلم أهل علمك يا جعيل كود دحديس وحا هاضي يا والفضل في حب أهل الفضل أهل فضلك يا جعيل كود دحديس وحا هاضي والتقى وأهل التقى cabsida ehelkeeda in la jeclaado waxaa ahaaday iyo wa khidmatihim in loo khidmeeyaba kuwaasoo dhan khayrun khayr iyo wa ijzaalu nicmatin nicmo weyn ijzaal yaa ijzaalu nicmatin nicmo aada u ballaaran oo weyn ayaa saddexdaa qoloo la jeclaado loona khidmeeyo ahaatay ayaa la yidhi marka iyagana ka faa'iidayso waxaa la yidhi qofka caalimkaah horta fadliga cilmiga waxaa lagu ogaan karaa dee cilmigii laftiis in la barto kuwa jawhaashaa markay cilmigii waayeen dee markaa cilmiga fadligiisana waa ka jaahiloobeen ehelkiisana waa ka jaahiloobeen waxaa lagu leeyahay qofka caalimkaa isaguu garanayaa jaahilka wuu yaqaan jaah- jaahilka waa yaqaan caalimku lannahu kaana jaahilan caalimkaani jaahil buu ahaan jiray intuusa cilmigaan baran kan wuu garanayaa isagu waa wuxuu soo maray waaye waljaahilu laa yacrifu lcaalima laakin jaahilku ma garanaya caalimka liannahu lam yakun caaliman caalim ma noqon marna oo xaaladdan keliya usa uu ku sugan yahay xaaladdan kale marka weli ma arag xaaladdan kale markuu arko tan kale garan lahaa haa sidaa darteed bay ju- kuwa juhaasha ah cilmiga iyo dadka ahlucilmigaaba ka fog yihiin meesha ay joogaan aysan u badnayn qofkii shay ka jaahiloobana man jahila shayan caadaahu qofkii shay ka jaahiloobaa waa u col waxba uguma fadhiyo wey taasina wa taas ayb markaas dadka eh, fuqahada iyo mutafaqihiinta dadka cilmiga baranaya in la dhibo ama la, la, la, la, la maaratay nusqaamiyo waxaa ku soo aroodhay nahyi baa ku soo arooray imaamu shaafici waxaa laga sheegay iyo abu xaniifa labadaba haddaysan fuqahadu ahayn awliyaa ullah falaysa lilaahi weliyu yaa culimmada caamiliinta haddaysan ahayn awliyada ilaahay dee ilaahayba weli male marka marka ilaahayna weli waa leeyahay dee waa kuwaayo kuwa la midka ay wanaagsan wey waaye kuwa diinta ilaahay baranaya ku camalfalaya hadday noqon waayeen ya yaa noqonaya wey kuwa aan diinta ka fog baa noqonaya waa maya waay alfuqahaa alcaamiluun baa ku buu yidhi imaamu shaafici ku camalfalaya weliba kuwaa weeyaan ibnu casaakir xaafid اdunya ninka la yidhi wuxuu yidhi ogow ana luxuuma alculamaa'i masmuumatun culimada hilibkoodu waa waa sumaysan yihi culimada in wal- macnaha la xanto oo wax laga sheego hilibkooda iyo wax ka sheegooda waa sumaysan yihi caadada ilaahayna kuwa nusqaamiya kuwaas oo cirdigooda iyo sharaftooda iyo wax ka sheega caadada ilaahay waxay ku waxay ku daradhay kuwaas in iyagana la qarariyo oo waxa weeyaan la dildilaaciyo carabkiisa qofka culimmada kusii daayo iska maaratay iskaga maaratay faakhayso iskaga edab darooda intausan dhiman baa lagu ibtileeyaabaa lagu leeyahay bimowti lqalbi qalbigiisu inuu dhinto waaye falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim ayb idaa maata kariimu qowmin ilaykum fakhusuuhu bilikraami maca xusni khidmatin idaa maata idaa iyo ma hadday kulmaan maada iska daynaysaa oo iska ziyaado ka dhigaysaa idaa taa idaa maata idaa taa markuu yimaado kariim oo macnaha idinka idin yimaado idaa ataakum bay ka dhiganta markuu idin yimaado kariimu qowmin qolo kooda wanaagsan yaa qolo odaygeed iyo nabadoonkeed iyo caaqilkeed iyo qofkoodii waxgaradka ahaa markuu idin yimaado ilaykum idinka yaa fakhusuuhu waxaa ku gaar yeeshaan culimmadii iyo fuqahadii iyo ahlucilmigii iyo ahlutuqihii lasoo sheegay dad kalea jire kaas waxaa ku gaar yeeshaan bilikraami karaamayn maca xusni khidmatin khidmo wanaagsan maceedana lala qabo inaad khidmo wanaagsan u qabataan iyo inaad ikraamtaan labadaas kugu dara mucaamalo wanaagsan yaa isaga iyo dadka la socda soo dhoweyn wanaagsan yaa iyo khidmo wanaagsan ayaa u samaynaysa arrintaa waxaa laga yaabaa inay kaalmo u noqoto diinta faafinteeda iyo waxyaalo badan markii kaas la karaameeyo dad badan madaalim iyo wax ummadda ku kala maqnayd helideeda axwaashoo la islaaxiyo shacabka si guud waxaasoo dhan bay keenaysaa ayb marka dadkaasna iyagana waa la wanaajinayaa oo kariimu qowmin qolo maaragtay kooda kariimka ah ee wanaagsan oo idin yimid war idinkuna haddee waxa weeyaan karaameeya weeyaan dayib waxaa kaloo jira oo macnaha laga yaabaa baa layidhi culimmada ama dadka cilmiga barta qaarkood inay yasaan oo nusqaamiyaan dadka juhalada iyo caamada iyo waxaas ay hoos u dhigaan hadday doonaan caamadaas iyo juhaladaas ay nusqaaminayaan haba noqdeen qolooyin dhan kuwo odayaal iyo madax u ah maadaama ay ku arkeen odayaashan iyo dadkan inay yihiin iyo eh, curafaa nabadoonadan iyo waxaan eh, waxyaalo diinta ka fog ama dhaqanka islaamka ka fog ama waxyaalo la mid a kuwa diinta barta inay isdhahaan kuwaas maaragtay ay nusqaamiyaan oo liidaan baa dhacda baa la yidhi daa- dadka qaarkiis cilmiga leh inay sidaas sameeyaan ama laga yaabo dadkaasi inayba dad dhaqamo hore iyo caadooyin hore iyo waxaas odayba oday ka dhaxlay ay wataan oo wax ku maamulayaan waxyaa ay wax ku maamulayaan qaar dhan shareecada ka fog yahay markaa maxaa la samaynayaa maadaama umare iyo qaade ay yihiin waxaa fiican arrinta ciribteedaa la fiiriyaa iyo gadaalka dambe iyo sidaan iyo qiimo tiriddan qofkan ay qiimo tirayaan waxba u tari mayso horta kuwa wax qiimo tiraya waxay soo kordhinayso ma jidho si wanaagsan waxa weeyaan raggaas in wixii dhibtaayo kaaga yimaadana lagu sabro si hoose loogu naseexeeyo loo xalaalmiiro imaam shaafici yir walaalkiis qofkii hoos ugu naseexeeyey waa u naseexeey waana qurxiyey qofkii si muuqata halkaa kala hadlo halkaas uga naseexeeyana wuu fadeexadeeyey waana ceebeeyey waa foolxumeeyey ya marka fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lam faduu min xawlik marka raggaasna si wanaagsan baa loola tacaamulaya kuwooda diinta ka fog xataa waa loo dhimrinaya qofka daalib cilmiga ha ka fogaado masalan soo bartay waxaan ogaada keliya inuu fitan iyo cadaawad iyo collaytan ummaddii dhex dhigo lama doonayo waayo xilliga abu sufyaan oo kale markii maka maalintii la furtay nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin odaygaa ninkii gurigiisa tagaay waa nina u tegi maayo waa lagu sharfa yaa qof u gacan dhaafi karaaye ma jiro saxaabigii sacad binu mucaadna nabadoonkii weynaa oo jannada loogu bishaareeyey nebigu markuu isagoo dhaawaca la keenay quumuu ilaa sayidikum bayir waar u istaaga sayidkiin aws oo dhanba wuxuu ahaa oday marka idaa ataakum kariimu qowmin xadiidkaas jaamicu saqiir ku qoray qolakooda wanaagsan haddoo idin yimaadana faakrimuu karaameey yaa odayaasha iyo dadkaas wax kastaaba iyagu si ka waxaa ka ahaadeene in maaragtay la karaameeyo oo la wanaajiyay mudan yihiin waa colaadoodu waxba tari mayso walamara fi lkhuduubi ashadda waqcan bay waxyaalaha waaweyn oo dhaca wax ka daran ma arag bayro oo ka culus min mucaadaati rijaali rag la colaytankiisa waxaas intay colaad iyo dhib keeni lahayd ha la soo dhoweeyo ha loo naseexeeyo ha la wada hadlo wanaag ha lagu dhameeyo howlaha waayo wawaqir weynee wacadim weynee haa-ulaa'i kuwaa la soo sheegay kuwii ahaayeen kuwii cirada lahaayoo dadkii waaweynaa iyo dadkii ka dambeeyey dhammaantood haa-ulaa'idu intaaso dhan bay ku dhacaysaa jamiicahum dhammaantood weynee waqaabilhum lana qaabil cinda liqaa'i markaa la kulmaysid bibishratin weji furfurnaan weji furfurnaanna kusoo dhowee weji furfurnaan yaa akhlaaq wanaagsan iyo weji furfuran taa kusoo dhowee xataa haddaad diidan tahay waxa ay ku sugan yihiin yaa dabci wanaagga baa muhiima taasina wa taas kuwaasna waxaa la yidhi weji wanaagsan oo furfuran oo fiican ayaa lagu soo dhoweynaya oo lagu maamuusaya marka aadaabi daalibulcilmi hadda kitaabka wax badan baa looga soo sheekeeyey laakiin sheikhu sharaxa wuxuu yidhi kelimaadka kooban oo aadaabulcaalim ninka caalimka laftiisa laga doonayo baa jira si kitaabku labadii qoloba u shamliyey marka waa inaan wuxuu yidhi ninkaan caalimkan wax ka taabto leanna daalibka laftiisu wuxuu u socdaayey isagoo wax u baranayo inuu caalim gaaro markuu halkaa gaaro isaguna taasna waa inuu hayo yaa markuu caalim noqdo mucallim noqdo waa inuu hayo marka dee qofkan matbuucaayoo la raacayo waxaa la rabaa isaga laftiisa hoggaan wanaagsan iyo raxmad iyo naxariis iyo dabac iyo wixii daalibka ka qalloocda toosinteeda iyo wixii sambirirxa ka dhacda ee inuu iska saamaxo waxaasoo dhan baa laga rabaa qofkan laftiisa caalimka ah inuu maaragtay dhaqankiisu yahay nebiga dabeecad wanaaggiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii markii u yimid nin dhallinyaraha wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaahi ii idan inaan zinaysto oo xumaan sameeyo oo wuxuu ku yidhi dadkii baa soo booday bay hadalkaa markuu yidhi oo canaan iyo dagaal u soo kacay wuxuu yidhi mah mah ka istaaga soo dhowow baa la yidhi ninkii kaale uu soo dhowaado arrintaa hooyadaa ma la jeclaan lahayd maye wallaahi buu yidhi ilaahay ha igu kaafurtay lama jeclaadeen dadkoo dhanna hooyooyinkood lama jecla gabadhaada ma la jeclaan lahayd maya dadkuna gabdhahooda lama jecla walaashaa ma la jeclaan lahayd maya dadkuna gabdhahooda walaalahood lama jecla eedadaa waxaasoo dhan markii lasoo maray habaryartii kulli lasoo maray bow tow gacanta nebigu saa u dul saare wuxuu yidhi ilaahay dembigaada ha dhaaf ilaahu kan dembigiisa dhaaf yidhi wadahir qalbi qalbigiisana dahir yaa cawradiisana wanaaji zinadii xumaantii waxuu raadinayo yaa ka ilaali waagii dambe wax xumaana ninkaa ducadii baa loo aqbalay xagga uma fiirin jirin imaamu axmed iyo dabaraani yaa warinaya rijaaluhu rijaalu saxiix marka sidaa nebigu ninkaas loogu soo- laguma soo boodin xikmadda loo hanuuniyey iyo qaabka loola dhaqmay bal u fiiri nebiga dhaqankiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah qofka mudariskaayo dadka casharka siinaya casharka inuu wanaajiyo cashar bixinta qaab waxaa jira wax loo gudbiyo oo cashar bixin wanaagsan la yidhaahdo qaabkaas waa inuu garanayo fa inuu ku dadaalo fahansiinta dadka meesha fadhiya hadday mubtadiin yihiin oo dad iska bilowa casharo u munaasaba buu siinaya ee waxyaalo maaragtay mushkilaad ah yaa ku dul akhrin maayo tartiib tartiibbu casharada yaa u akrinaya iyo kutubta mukhtasaraadka ilaa ay meel fiican gaaraan hadday rag waaweyn yihiinoo meel ka gaarin cilmigana dee mukhtasaraadka usoo bilaabi maayee waxa weye meesha ay meeshooda iyagana uga wadayaa weye waay ayib sidaasaa isagana laga doonaya waxaa kaloo ka mid a ninka caalimka ah qof kasta waa inuu kula hadlo calaa qadri fahmi fahankiisu intuu la egyahay baa dadka lagula hadlaa yaa ummadda fahankeedu intuu la egyahay ayaa lagula hadla qof wax maskaxdiisa iyo caqligiisa ka weyn uusan gaarin looguma akhdul akriyo looguma khudbeeyo laguma wacdiyo oo dersi loogama dhigo waayo majmuuca muqadamadiisa waxaa ku taal qofku mucallimkaahi qof inuu cilmiga baro ma diido muxuu u diidayaa likownihi hayri saxiixi niya ninkaan niyadiisa iyo caqiidadaa fi- caqiidadiisaan fiicnaynoo ma doonayo inuu wax iga barto een, qofna uguma diido casharka yaa qofna casharka uguma diido qofkaan ma arag anaa ogoo ma fiicna niyadiisu ma rabna inuu wax barto lama raba taas maxaa dee cilmiga wuxuu ku hanuuni lahaa waaba waxa akhriyaysid haddaa ka cayrisid goormau fiicnaan yaa waxaan baaba daawadu ugu jidhaa moogta taasina waa taas ayib raggii maaragtay cilmiga markay ka hadlayeen yidhi dalabna alcilma ligayr illaah cilmiga markii hore niyadayadu ma fiicnayno si kalaan uga jeedna markaan baranaynay laakiin cilmigii baa na hanuunshiyo fa aba alcilmu ilaa lilah cilmigii baa diiday ilaa ilaahay inuu u ahaado maahan isagii baa hoggaanka noo qabtay wey macnaha waxa weeyaan ciribtiisu waxa weye cilmiga ilaahay buu kugu hanuuninayaa iyo sida wanaagsan waaye waxaa ka mid ah een, inuu qofku mu- nidaamkiisu iyo hay-adiisa wanaajiyo cadaygiisa cidiya iska jarkiisa waxyaalahaasoo dhan ee, waa qof lagu dayanayo qofkan dadka wax baraye oo qof iska nadiifiyey uu yahay waayo waxaasoo dhan baa ka mid ah cabsi badan iyo daaco badan iyo cibaado badan baa laga rabaa qofka cilmiga dadka baraya maxaa yeelay hadduu cabsidiisu baran- badan tahay yasiidu barakata dersi dersigiisa barakadiisa aad ziyaadays yaa ummadda hanuuninta oo hanuuninaya ummadda aqbalays waaye ibnu cadaailaahi xikamka muxuu yidhi kullu kalaamin yabruzu hadalka saabo waa soo baxayaa isagoo huwan ama labisan qalbigu ka soo baxay dharkiis yaa markaas kelimaddu hadday nuur la soo baxdo oo qalbi nuuraya ka soo baxdo qofka maqlayna qalbigiisa nuur buu ka helaya iyo hanuun iyo cilmi waaye walidaa waxaa dhacda baa la yidhi muxaadaraad iyo khudbooyin waaweyn in dad jeediyaan nufuustii iyo dadkii loo sheegayna kaba aysan kaga faa'iidin haba yaraate waaye marka qofkan dadka wax baraya inuu ilaahay u tadaruco qofka mudariska ah iyo murshidka dadka dadka tawjiihiya waacidka haddee waxaasoo dhan waxaa la rabaa baa layidhi in iyagu ilaahay ku xirnaadaan subxaana wa tacaala waaye taasna intaasuu ka sheegay iyo ina kaloo tiro badan oo aan waqtigu hadda saamaxaynin iska soo dhaaf dadka waxaa loo sheegayaa xadisu naasa bimaa yacrifuun dadku waxay garanayaan baa looga sheekaynaya bukhaarigaa warinaya atuxibuuna an yukadaba allahu warasuulu ilahay rasuulkiisa in la beeniya ma jeceshi waa mada ummadda haddaa waxaysan garanayn u sheegtaan aysan weligood maqal inayba waxaa laga yaabaa ku kalifto inay diinta wax ka mida beeniyaan marka lama rabo waxaas in dadka yaa aysan garanayn looga sheekeeyo waayo waxaysan ehel u ahayn iyo masaa'il qaamidaad ah iyo kuwo kaloo caqaa'id la xiriira iyo kuwo kaloo fogfogaysan fa- gar- garan karin lama rabo in maarata lagu mashquuliyo waay caamada iyo shacabweynaha inay ku tafakuraan oo ka fakeraan ilaahay daatadiisa iyo waxaas lagu xambaaro lagu mashquuliyo arrimahay caqligoodu aysan gaari karin taasna loo- looma baahna waayo waxaan kaloo dadka lagu mashquulinayn ilaahay hadalkiis yaa in la yidhaahdo ma xaraf baa ma sawd baa mise maaha kadaa waxaa ka waran baddaa loo dhexgeli maayo yaa howlahaasoo dhan qofka u dhexgala falaysa min a'immati ddiin yaa maaha lama raba arrimahaas in een, loo dhexgalo dayib culimada islaamka horey uga jawaabay arrimahan oo dhan ayib marka cilmiga cidda u baahan waa la siinayaa cidda wuxuu yidhi waman manaxa aljuhaala cilman adaaca qofkii juhaasha cilmiga siiya oo meel aysan munaasab u ahayn oo cashar iyo dersi u fiicnayn meelahaas yaa meelo liliita ah kaga sheekeeya cilmiga qiimo tira cilmigu waa dayaca qofkaas waman manaca almustawjibiina kuwa waajibsaday in la siiyo loo akriyo qofkii u diido oo diiday inuu akriyana faqad dalama wuu dulmi sameey marka qofka u baahanna looma diido qofkaan u munaasabka ahaynna waxa weeyaan meelaan u munaasab ahayn iyo qofaan u munaasab ahayn laguma dul sheego taasina waa taas waxyaalo badan oo dee daalacashada iyo kutub dad qoreen oo dadku aysan waxba ka fahmayn oo la leeyahay dadkaas inaysan daalacan baaba la rabaa culimmada islaamka xataa qaarkood qoreen ayaa jira oo halkaas sheikhu kaga hadlaayo iyo ereyo markay soo baxeen si u muuqda oo rag hore culimaha ka yimid laakiin een, markii si loogu ta'wiiliyo macno saxa keenaya ayib imaamu maalik waxaa laga sheegay een, ninka lala kulmo isagoo aan wax la- hal xarafna laxninayn laakiin camalkiisoo dhan laxniya qof codkiisa iyo wax akhriskiisa iyo wixiisoo dhan fiican yihiin laakiin camalkiisu usan habboonayn yaa taa lama rabo baa layidhi yaa middaa lama rabo dayib nin sheikh oo faqiiha baa waxaa la yidhi nin baa wuxuu ku inkiray akhriskii oo qur-aanka akhrinayay war haddaanu qur-aanka laxniyey buu yidhi yaa adiga laftaadu iimaankaadaa laxni kaaga jira yaa sababtu waa maxay markuu sheikhaan inkiray buu tegey dabadda u baxay u kor tegey libaax baa u arka maya waxaan libaax yaana dhihin asabc waa un bahal dugaaga markaasuu inta ka baqay soo ka soo cararay war adigu wuxuu yidhi haddaa iimaankaadu meel fog gaaray maxaa waxa way anu haddaan qirada laxniyey adigu maxaad iimaankaadi baa adiga laftaada dacfi ku jira ma yaa iimaankaada hadduu qawi yahay oo ilaahay ku kalsoon tahay yaa maxaa uga baqday bahalkan dayib marka qof waxaa jira aan wax akhriska laxninayn laakiin acmaashiisa iyo muuqaalkiisa kalaa laxni ahaan oo kale ka dhigan eelaha khatarkaaga ka mid dayib taasina waa taas waxaa la leeyahay qofka cilmiga dadka baraya iyo qofka baranaya wadiifadiisa xanuun yaroo ku yimid inuu u baajiyo maaha aa dugsiga iyo qur-aankii iyo magaranaysaa cilmigii iyo waxaan xoogaa yaroo xanuuna yaa cilmiga laftiisa caafimaad ka raadi iska akhri waay taasna saasaa lagu leeyahy kutubta haddaa gadan kadhid waxba ha cariyeysan soo gado baa lagu leeyahay qofkaa ka cariyeysatana waa u baahan yahay adigii waxa weeyaan ee, qofkii kitaabkiisa waa ka mashquulisay wuxuu ku qoran lahaa wixii oo dhan hadday lacal la dhacdo inaa kitaab cariye u haysatidna markaa dantaada ka gaadhi isla hadiiba qofkii u celi taasna intaasu ka sheego alkhaatima nasalu llaaha xusnaha yaa khatamana allahu bilkhayr wey khaatimadii iyo gebagabadii weeyaan sheikhu marka khaatimadan waa khaatimo cajiiba wuxuu yidhi wahaadii middan risaalatii risaaladaydi wey fariintaydi wey waa dhambaal aan u diray buu yidhi ilaa kulli daalibin wiil kasta oo daalibu cilmi yah wa daalibatin gabar kastoo daalibad ah lilcilmi wiil kastoo cilmi iyo gabar kastoo cilmi dalbays ayaan u diray oo fii kulli beldatin magaalo kasta jooga aa waa ku jirnaa moogtaha waasalu rabbii rabbigay waxaan weydiisanayaa buu yidhi yaa allihida alcadaayaa bixiyaalka iyo waxbixinnada usa- u maaligaha qabuulahaa risaaladan inuu iga aqbalo inuu iga aqbalo biixsaanihi ixsaankiisa iga aqbalo yaa minii aniga ilaahay ii ixsaan samaynayo bifadlinna ilaahay ku aqbalo fadli yaa iyo wa minatin galladays ilaahay fadligiisa iyo galladiisa ilaahay inuu iiga aqbalo ayaan wuxuu asalu rabbi rabbigaas maarata waxa weeyaan waa de magac ilaahay ducada ku aqbalo ka- ee isimkaasu isticmaal wa ini anigu la adcu allaha ilaahay baan tuugayaabay la adcuu waxaan tuugaa baryaa allahay allahay rabbii rabbigay haa wa sayidii sayidkay waay liman baan u u baryayaabuu yidhi liman baan u ducaynayaa adcu allaha ilaahay baan baryayaa rabbii wa sayidii ahaa liman baana u tuugayaa u u ducaynayaa yastafiidu ka faa'iiday yaa ow yufiidu yufiiduhaa u faa'iideynaya yaa bihimmatinna ku faa'iideynaya himmad isagoo leh qofkii ka faa'iiday iyo kii faa'iideynaya labadaba sheekhu waa nin weyn oo ragga waaweyn oo awliyada allah ilaahay baan u baryayaabay qofkii isagu ka faa'iidaysanaya iyo qofkii yufiidu ligayrihi gayrka u faa'iideynaya yufiidu ligayrihi yaa risaaladan bihimmati himmadna macna ugu faa'iideynaya waarju ducaa ana ducaa anigu haddaan u duceeyey iyaga waarju anna waxaan rajaynayaa buu yidhi adducaa ducaan ka rajaynayaa miman duul yudaalicahaa daalacday oo wayajtanii gurubsaday famaratan midha ka gurtay fiihaa risaaladan yaa famaratan midho oo oo fiihaa yaa fa- oo dhexdeeda ahaaday famartaasoo fiihaa dhexdeeda ahaatay yaa kaasaana ducaan ka rajaynayaa buu yidhi waay miro ka gurubsaday bicasmin go-aan kaga gurtay iyo waraqbatin raqbo iyo khayr jacayl jirin markaas aniguna dadka kitaabkan yaa de waxaa hadba masalaha qaadanaysa waa miraha iska gurubsanaysa ma ogtahay aniguna kuwaas ilaahay waxaan ka tu waxaan rabaa buu yidhi inay ilaahay ii baryaanoo ii duceeyaan yaa ii duceeyaan marka sheikhu isaguna ducadaasu ka codsanayaa waa ka faa'iidna kitaabke isagana waa nool yahay allaha xafido oo ha barakeeyo caafimaadkiisa allah u socosho wawafir waaya ilaahayo ofi wawafir ofi waacdi sii alkhayra khayr sii- sii cabdan addoon addoonkaasoo caanan ii kaalmeeyey yaa ilaahi yaa ilaahi ilaahayow bitasxiixin kitaabka tasxiixintiis iyo sixiddiisa igu kaalmeeyey wa nashrin fidintiisana igu kaalmeeyey wa dawcatin daab- daab- daabiciddiisana igu kaalmeeyey de kitaabku mar waa inta la qoraa la tasxiixiya laiskama faafiyo wixii aadan iska hubin moogta mar waa la faafinti mar waa daawacaaddi intaa dadka igala qayb qaatayna wuxuu yidhi ilaahay ha u oofiye khayrka iyo wanaag marka nashrigaas iyo akhrisashadaas iyo iyaduna waa ka mid ducadan waa la aqbalay waxa weeyaan waa rag dadkaasoo dhan wuu u duceeyey wa kutaabahaa kuwa qorayna ilaahay khayrka ha u weyneeyey iyo wa shaarixiihaa kuwa sharxa iyo wa munshidan mid ku inshaadado ku luqeeyey lahaa iyada ee dee qofka qaaday oo akrinaya wey yaa kaasoo iyo wa xaafidan mid dusha ka qabtay ee xa- xafiday can dahri qalbin yaa qalbiga ka xafiday yaa biqibdatin majeersi majeersi waxa weeye waa kamasho waa midda xasadkii maaha yaa biqibdatin isagoo kusugan qofka maar dusha ka qabtay isagana waxa weeyaan ilaahay khayrka ha u weyneeyaba yidhi ducada waa la aqbalo waxaa la yidhi dad badan baa kitaabkan xafiday khalaa'iq ayaa xafiday buu yidhi min adalabati wadaalibaat rag iyo dumarba leh xagga daabacaaddana muddo kooban baa waxaa lagu daabacay buu yidhi maa yasiidu calaa khamsati alaafi nusqa shan kun oo nusqo oo kuwa haysataan oo kale ah baa hal mar muddo gaaban yaa lagu daabaca rabitaanka dadku ay soo dalbanayaan wey waay cubayduka addoonyarowgaad cuhmaanu cuhmaana waa shee cuhmaan moogtaa la dhaha sheekh magaciisa addoonyarowgaada cuhmaana almusiiu xumaan sameeyaha yaa ataaka ilaahay waa kuu yimid sheikhu waa isliidaya oo tawaaducaya yartaji xaalood kaa dalbanayo kaa rajaynayo yaa ilaahay ilaahayow alcafu cafi oo minka xaggaada ka ahaaday yaa cafi biraxmatin aa ku cafid raxmad adiga xaggaada ka ahaatay yaa addoonkaas cuhmaan bin sheekh cumar yaa waa sheekh cuhmaan xidig yaa ilaahayow cafi buu kaa kaa dalbanayaaba fajud lii ilaahayow iigu deeq buu yidhi almunaahidi diilaha waqfir dunuubiya dunuubtaydana ilaahu dhaaf kullahaa dhammaanteed waaxsin khitaamii waaya khaatimadayana ilaahu wanaaji buu yidhi cinda mowti dhimashadayda agtayda iyo warixlati guuridayda adduunka aan ka guuraayo yaa marka adduunkan ka guuraayo ilaahayow wuxuu yidhi yaa khaatumadayda wanaaji yaa du- ducadaa weyn ayuu isna ducaystay oo ilaahay ka tugay subxaana wa tacaala wahablii ilaahayow aniga ii hibeebi iyo wali- walil axbaabi axbaabta iyo walwaalidiina waalidiinta dhammaan iyo walmashaayikhi mashaayikhdii yaa maca awlaadinaa carruurtayadana lala qabo ilaahayow noo hibeey kulla nicmatin nicmo dhammaanteed kulli waa ducada dadka o dhan waa caminta waxa weeyaan isaga axbaabta waalidiinta mashaayikhda maca awlaadina kulligan yaa ilaahayow noo hibeeyu yidhi kulla nicmatin allah inoo hibeey وصل على المختار ضاها شفيعنا وآل وأصحاب سرات الأئمة وصلي إلهي ونحريسي هذا على المختار نبي محمد كي دورت ضاها ضاهاها مقعيديس شفيعنا كي نو إرجينا إياها يو آل آل كينا إلهي ونحريس يو أصحاب أصحاب كواسو سرات الأئمة a'immada madaxdooda ahaa sayidiyaalkooda ahaa saadaadkii ahaa salaad kuwaas ilaahay u naxariisa buu yidhi wanaashiri diinilaahina ilaahayoo u naxariiso diinta ilaahay midka faafinaya fil ardi dhulka dhexdiisa ku faafinaya daaciyan xaaluyahay mid dadka ugu yeeraya ilal xaqi xaqa daaciyan xaaluyahay mid ugu yeeraya ilal xaqi xaqa man ugu yeerayo yalqaahu uu la kulmay yaa manduul yalqaa u la kulmay hu isaga fii kulli buqcatin buqcad dhammaanteed buqcad kas kow kula kulmay ugu yeeraya xaq wa daalibi haada diin diinkan isagaa kan dalbayoo meesha u fadhiyoo baranaayana ilaah u naxariiso waxaad ugu naxariisataa fii nayli jannatin janno gaarideed waaye diinkan mid dalbaaya wa daalibi haada diin waaye fii nayli jannatin janno gaarideed dayib bijiddinna ku dalbaaya dadaal daalibi haada diin bijiddin ku dalbaya iyo waa ikhlaasin ilaahay darti iyo warushdin hanuun iyo wahimatin himad sare wa saaliki nahji saalixiina saalixiinta waddadoodii kan qaadayna ilaah u naxariiso yaa kuwii qaaday saalixiinta waddadeeda kan qaaday saalixiintii dawi tuqaa cabsida u saaxiibka ah waahli lhudaa hanuunka ehelkeedaha waalawliyaai awliyadii alajillati waa weynayd wadadeeda kan qaaday waa dawi tuqa waay wadadoodii kan qaaday nahji saalixiina dawi tuqa aha iyo waahli lhudaa iyo walawliyaai alajilla hanuunka ehelkeedii wadadooda kan qaaday iyo walawliyaa alajilla wamana ilaahaydoo u naxariiso qad acaana u kaalmeeyey haa-ulaa'i kuwaas yaa ow amase axabbahum jeclaaday dadka diinta faafinaya kuwa u kaalmeeyey wax ku bixiyey waxa weeye u samafalay wax la qabtay ka dhegaysay sii fidiyey yaa kuwii u kaalmeeyey ow axabbahum amba jeclaaday wasalim ilaahuna nabad yeel calayhim dushooda kula xiinin waqti kasta iyo walaxdatin ilbiriqsi kasta متى ما يقوم للتهجد قانت وفاضت عيون الخاعش خاشعين بدمعة وإلهو النحريس والنبتقلي متى ما يقوم متى يقوم متى ما يقوم متى يقوم يا مركو استاجه يا للتهجد تهجد مركو أقعه قانت مت قانت amman huwa qaanitun aanaa alleyl yaa marka waxa weeye muddata qiyaami alqaanitiin inta qaanitiinta muddada ay u kacaan tahajud weligeed inta qof tahajud u kaco adduunka ilaahu naxariistaada iyo nabadgelyadaada kuwa hore siiba yidhi oo wafaadad ay shumayso cuyuunulkhaashiciin kuwa khaashiciinta ah indhahooduna bidamcatin ilin markay habeenkii kacaana ilmeeyaan oo tadarucaan intay ilmaynayaan waa intaa ilaah u naxariiso markaas salligaas buu kusoo gebagabeeyey marka shaarixuna wuxuu isla sheikha aleh sharaxane xadiidkii bukhaariga u dembeeyey oo kelimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim ayuu iyadana uu ku khatimay waaya marka wuxuu yidhi aadaabtii dalabatulcilmiga wixii ilaahay ii sahlay halkaasaan ku joojiyey buu yidhi iyo wixii ay muddow tahay inay ka dhaqan yeeshaan oo ay ku barbaaraan wallaahu lmustacaan wa calayhi tuklaan walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcasiizi alxakiim وأسأل الله العظيم المنان ذا الفضل والإحسان أن يتقبله مني بكرمه وجوده وم- ومنه وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم قفك سوى قلبي ونحسن كتابك على قابلي إن إلهي كو فعبير بجاه نبيه الوصيم ذي الجاه العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وشرف ومجد وبارك على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين روح لي هاي كتاب كان بشر رجب اللي يراهده أيان دمايستري بيرسان مركو وها وشرح أفر بقول كوني أفر بقول يصدنكي وشرح ويا مقالة عيل دير ceel dheere ceel dheer xarasaha allahu tacaala ilaa wuxuu yidhi in yar xarafiya yar mooyaane alxaqtuhaa bacdu waa dambe aan ka daba qoray anoo wuxuu yidhi fii nairobi caasimata kenya anoo markaa jooga yaa ayaama iqaamati fiiha muddadii halkaas aan joogay in yaroo aan markaa ka bacdi halkaas aan kusii haleeshiye maahe inta kale magaaladaa kale ayaan ku qoray buu yidhi والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم الصواب